halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid ah hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan barta aan internet ku leenahay ee v o a somali com
aglab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti saddex iyo labaatanka bisha may ee sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa si wada jira halkan uga daadihinaya ismaaciil xuseen farajar iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure
sagaal iyo toban askari ayaa nooga dhinteen magaaladaasi oo laba meelood ay ka dhaheen sida awdeegle iyo meel mubaarig la yidhaahdo balse ayaga masaartoodana lix iyo labaatan meedkooda ayaa hadda waxay yeeleen suulid mubaarig la yidhaahdo kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada awdheegle maxamed aweys abuukar oo ka hadlayay dagaallo khasaare nafeed geystay oo saaka ka dhacay degmada awdheegle iyo deegaanka mubaaraga ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta dagaalkaasi goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kale aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah xaaladda deegaana ku yaala xuduudka soomaaliya iyo kenya barnaamijka salaamaha iyo qodobo kale balse marka hore waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan warkii caalamka
degmada awdheegle iyo deegaanka mubaarig oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaa maanta ka dhacay dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab guddoomiyaha degmada awdheegle maxamed aweys abuukar ayaa v o a u sheegay in dagaalkaas ay ciidamada soomaaliya uga dhinteen ilaa sagaal iyo toban askari halka uu sheegay inay al-shabaabna uga dhinteen ilaa lix iyo labaatan maleeshiyadooda ka mid ah guddoomiyaha degmada awdheegle ayaa sheegay in haatan ay ciidamada dowladda soomaaliya gacanta ku hayaan deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen warkaas oo faahfaahsanna qaybaha dambe ee idaacaddayada ayaad ku dhegaysan doontaan dhinaca kale niman hubaysanaya xalay ku toogtay magaalada baydhabo labo qof oo mid ka mid a uu ahaa nabadoon si weyn looga yaqaano magaalada iyo gobolka baay wariyaha v o a ee mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan noo soo diray
labadan qof ee lagu dilay habeenimadii xalay magaalada baydhabo mid ka mid a wuxuu ahaa nabadoon caan ah oo magaalada baydhabo si weyn looga yaqiinay kaasi oo lagu magacaabi jiray mad sabarow kooxo hubaysan ayaa labada nin habeenimadii xalay guryahoodii ugu tagtay halkaasi oo la sheegay in lagu toogtay maahan markii ugu horraysay kooxo hubaysan xilli habeen ay ku toogtaan guryahoodii dad ku dhaqan magaalada baydhabo muddooyinkii lasoo dhaafay falal dilal ah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo kooxda isis ayaa sheegtay axaddii inay gebi ahaanba la wareegeen caasimadda gobolka cambar ee ramaadi ee gobolka ee dalka ciraaq tallaabadan ayaa lagu tilmaamay guushii ugu weyneyd ee ururkaasi gaadhay sanadkan laakiin wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa ka gaabsatay inay xaqiijiso sheegashada isis wasaaradda ayaa ku tilmaamtay xaaladda ramaadi mid aan weli kala caddayn isbahaysigu hogaaminaya sacuudiga ayaa lagu soo waramayaa inuu dibu bilaabay duqaynta dhanka cirka ee uu ku hayay deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyanada xootiyiinta ee dalka yeman kadib markii ay dhammaatay shantii maalmood ee xabad joojinta ahayd ee dhanka bini'aadanimada isbahaysigu hogaaminaya sacuudiga ayaa ilaa iyo dabayaaqadii bishii saddexaad duqaynanka cirka ka fulinaya deegaana ay ku sugan yihiin xuutiyiinta kadib markay qabsadeen magaalada sancay caasimada dalkaasi yeman axaddii lasoo dhaafay ayaa lagu soo waramaya in siyaasiyiin ka socday dalka yeman ay magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudiga ay kula kulmeen saraakiisha sacuudiga iyadoo aysan la socon mas-uuliyiin ka tirsan xuutiyiinta xuutiyiinta ayaa diiday ujeedada wadahadalka saddexda maalmood ee lagu doonayo in lagu soo hafjaro colaadda ka jirta dalka yeman iyadoo wadahadalladaasi uu soo abaabulay madaxweynaha caalamku uu aqoonsan yahay dalka yemen cabdurabi mansuur haadi qaramada midoobey ayaa sheegtay in dad ka badan kun iyo shan boqol oo qof ay ku dhinteen colaada dalka yemen halkaay ku dhaawacmeen lix kun iyo laba boqol oo qof isla markaana ay ku barakaceen afar boqol iyo konton kun oo qof
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington sarkaal ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegay in sagaal iyo toban askari ay dowladda kaga dhimatay dagaallo saaka iyo xalay ka kala dhacay deegmada awdheegle iyo deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellada hoose sida uu sheegtayna ay lix iyo labaatan kaga dileen maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo deegaanadaasi soo weeraray degmada awdheegle iyo deegaanka mubaarak ayaa toddobaadkii hore waxaa muddo kooban qabsaday maleeshiyada al-shabaab waryaheena haddaba waxa aan goor dhoweyd khadka telefoonka ku waraystay guddoomiyaha degmada awdheegle maxamed aweys abukar saasha shantii aroornimo dasna sha koob iyo tobankii subaxnimo oo oo iisaynimo si u yaqaan ilagaasi ayaa dagaal dhacay ha sidee baa markaa khasaare u jira horta dagaalka waa nimankan arxalaabayaasha waaye iyo iyo ishay maxaaye ciidanka soomaaliyeed marka annaga sida ayaga ay been u sheegaan oo kale beentana u sheegna ma rabno sagaal iyo toban askari ayaa nooga dhinteen dagaaladaasi oo laba meelood ay ka dhaceen sida awdegle iyo meel mubaarig la yidhaahdo balse ayaga nusaantoodana meel iska maran ma ahayn aniga guddadaan kula hadlaa lix iyo labaatan meedkooda ayaa hadda waxay yeeleen tuulida mubaarig la yidhahdo marka lix iyo labaatan baad ka disheen aad iyo aad aad iyo aad sidee buu markaa dagaalkan u dhacay mar haddii khasaare badan baa jira siga muuqata hadda dagaal waa dagaal mar walbana dhimashana way ka imaanaysaa daawana way ka imaanaysaa dagaal caadi ah ayaa iyagaa soo weerar tagay oo ii sheeg muxuu ahaye marka waa dagaal caadi ah oo dhacay oo dhimashana ka imaan karta oo dhaawana ka imaan karta marka bal haddaad sawir yaro kooban dadka ka siisid sidii ay uh, wax u bilaabmeen markii hore ama ciddii marka hore gacanta wax ku haysay bal sawir kooban naga sii horta markii hore ii sheeg muxuu ahaye sawir kale aan ku siiyo horta degmada u dheegle laba sano iyo ii sheeg muxuu ahaye saddex bilood ayaan hadda joognaa toddobadii bishii february laba kun iyo saddex iyo toban ayaa ayaa gacanta dawladda ay soo gashay xilligaa ilaa iyo haddana amison ayaa nala joogtay muddo laba sana saddex bilood ayaa amison iskeed ay go-aan u qaadatay oo iska tagtay annagoo maamulkaan waxba noo sheegin shacabkii aan wax u sheegin marka habaadsanaanta sidaas ay ku timid oo inay soo habeystaan nimankan arxamraasha inay soo habeystaan awdheegle taas ayaa horta socdaa kow sida dagaalku u dhacayn hadda waa dagaal ayagaa soo weeraray macdaalika ciidan soomaaliya nala jooga oo xoogga dalka soomaaliyeed iyadaas nafs ahaanteeda haddaan runta ka sheegno waa ciidan aan u dhamaystirnayn saamidiisa military oo dhinac walba ah marka taas waay tan hadda ii sheeg maxaan ay fuudaysay inay ay damaaciyaan awdheegle inay yimaadaan marka ciidanku ma iyagoo howlgal ku jira ma iyagoo hurdo ma iyagoo maxay qabanayeen marka xilliga weerarka lagu soo qaaday ciidanka maya waaba shan waaba shantiiyaan kuleeyahay waa lasoo wadajeeday ciidanka difaaciisa ku jiray difaaciisa la u yimid En ma awood ka weyn baa u timi markaad leedahay sagaal iyo toban qof baa dhintay baad ii sheegtay aad iyo aad aad iyo aad fiiri waa sax waana dabcan awood ka badana ayaa timid markaan ku yidhaahdo hadda awood oo aruursan oo milisar ahaan oo shabaab inuu meel yimaado hadda aan uu qabsan kara ma aha laakiin haddana waxaan ku yidhi awooddii amison ayaa meesha ka maqneed maca dalika haddana waa weliba cusbuuc oo oo laba jeer ay kusoo noqdaan waay waa hal usbuuc oo laba jeer kusoo noqdaan taas ayaa waxay keentay marka tanacadda ay dhacday markaan kuleeyahay marka ii sheeg muxuu ahay intaasoo dhimasho markay dhacday dabcan waa dagaal laska oo falka fol laskaga hor yimid oo gacmaha laisla galay hadde ciidankaas soomaalida hadda saa kuu sheegay saanidiisa milita ma ma dhamaystirna hal guri haka wax la yidhahdo ayuu haystaa oo aan gaadiid kale lahayn oo wax dibaabad kale aan jirin oo guri haka keliya ku dagaalamayo marka taas nafsaanteeda eedeeda waxaan saaraynaa dawladaan saaraynaa dhinac walba marka dhaawac waa intee waa dhaawac anaga xaggeena hadda aada u yaryahay hal nin oo askari ah naga dhaawacmay iyo saali tobankaas aan kuu sheegahay ay nafsaantoda dhaawac badan hadda way urursadeen laakiin annaga dhaawac intaas hal dhaawac keliya ayaa jira iyo sagaal iyo tobankaasi dhimashaha yaa gacanta ku haya marka xilligan degmada awdheegle oo kale hadda aan ku- hadda hadda aan kula hadlayo degmada awdhegle awdheglan hadda kaagala hadlaa awdheglan joogaa hadda waan gartay En, miyaan la is odhan karin marka ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed ee loo hanka weynaa ee la dhisayey la-aantood amisom waxba ma noqonayaan mar haddii amisom haddii ay ka tagto weerar noocan oo kale dad intaa leeg lagu laynayo su-aashaas jawaabteeda rasmi haddaan bixiyo waa sidaas waa sidaas oo waa sax ciidan xoogga dalka soomaaliyeed oon amison haysan absolutely wax waaye wax suurtagelaya maaha mana mana shaqeyn karaan markaa saalidoda military u rumaysana askarigan soomaaliyeed waxaa lasoo siiyey hal qori haka ah iyo ii sheeg muxuu ahay saddex xabo baaloot ah bes aan wax kale ka dumayn ilaa iyo mudda ayaa dawladda waxaan ka codsanayna maadaama amison ay meesha ay ka baxday ugu yaraan saarintooda military in loo soo dhamaystiro taa waa laga dhigay adeegay dawladda waa nama galaweysay marka waxaan u qaadanaynaaba sida amison iyo dawladdaba shacabkan soomaaliyeed oo degmada awdheylu ku nool maamulkeeda iyo shacabkeedaba in xabaal wadaneedaba hal mar lagu wada sugo taasaan u qaadanaynaaba n su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo ma aasteen iminka askartii sagaal iyo tobanka aad ii sheegtay inay dhinteen ma la aasay ama meydad kale ma la aasay hadda ayaa caasimadda loo qaaday hadda haddeer aan kulaad lahay ayaa ayaa ayaa la qaaday oo caasimaddan loo qaaday kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada awdheegle maxamed aweys abuukar oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo degmadaasi sheegay inuu ku sugan yahay
waa tahay dhegaystayaal mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda kenya ayaa ka jawaabaysa weeraro xiriir ahaa oo al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha dalka kenya ayaa sheegtay inay ka dhisi doonto derbi dherarkiisuu gaaraya afar boqol iyo afartan mayl xuduudka ku dherarsan soomaaliya derbigaas ayay kenya ka fikiraysaa inay isku xidho xuduudka labada dal ee ay wadaagaan laga soo bilaabo dhanka badda ilaa iyo magaalada mandheera dadka ku nool labada dhinac ee xuduudka oo ah dad ehel ah oo isguursada isku dhaqan ah islamarkaana ganacsigu u dhexeeyo ayay adkaatay inay mararka qaarkood si rasmi ah markaasi loo kala sooco waryaheenna gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa socdaal ku maraya dhulka xuduudka labada dal haddaba waxaan khadka taleefonka ku weydiiyey halka uu haatanba ku sugan yahay iminka waxaan socdaal ku marayaa qeybo ka tirsan xuduudda kenya iyo soomaaliya iminkana waxaan ku suganahay deegaanka loo yaqaano deg rima oo dhanka dalka soomaaliya ah maxaa astaamo ah oo lagu kala garan karaa tuulooyinka xuduudka maadaama dad isku mid ah isku afah ay halkaasi ku nool yihiin
waxyaalaha cajiibka leh ee saameynta u yeeshay eenayigu qabanayeen waxaa ka mid ah deegaanka iminka aan ku suganahay deg rima ma kala garanaysa inaad joogto dalka soomaaliya iyo dalka kenya iminka indhaygu waxay qabanayaan saraakiisha ciidamada dalka soomaaliya oo markaasi ku labisan astaanta calanka dalka soomaaliya oo dhanka soomaaliya ahaantay sida dadku ay aaminsan yihiin laakiin qofka muwaadinka ee cusub ee soo gaara deegaanadan ma kala garan karo iyadoo aad arki karto in xuduudda kenya iyo soomaaliya isku darsantay dhammaanna aada moodo in dadku ay yihiin dad wada soomaali ah oo isku jifooyin ah oo labada dhinac kala degay mana jirin ciidamada dalkani kenya oo dhanka kale ee kenya ku sugnaa walow marka laga reebay inay kusoo maraan socdaalo iyo diyaargarow markaasi ay ku raacdaysanayaan kooxaha argagixisada inta badan gobolkani soo galo waxaynu ognahay in maleeshiyada al-shabaab ay mar walba ka gudbaan xuduudka oo ay weeraro ka fuliyaan gudaha kenya haddaad sawir naga siiso dhulka xuduudda ah ammaankiisa siday ciidamada kenya u sugaan ilaa iyo deegaanka diif doobley xarxaarka ilaa iyo deegaanka degelama ilaa haamey laga gaaray amuume ciidamada dowladda dalkani kenya ayaa ciidamadeedu si markaasi baaxad la ugu sugan neygu waxay qabanayeen diyaaradaha helicopterka ee qumaatiga u kaco oo xuduudda maraya sidoo kale waxaa jira tiro badan oo ciidamo ah oo militariga iyo weliba ciidamada g s u loo yaqaano oo xeraysa la socota deegaanka yumbis iyo weliba deegaan ka tirsan halluuqo ayay xarakada al-shabaab dhowaantan galeen oo ay sheegeen in dadku ay ku baraarujinayaan inay kusoo biiraan waxay ugu yeereen jihadoon taas oo keentay in ciidamada dalkani kenya ay diyaargarow rasmiga ka sameeyaan furne waxaa kale ee aad dadku iminka aad moodo inay iska bedeleen waxaa weeye sheegidda ereyga al-shabaab iyo weliba caybka al-shabaab oo berigii hore markaan sax markaan waraysi ka qaadayno ama aan weydiinayno in xataa ay ka baki jireen sheegidda maga sheegidda maga magacaasi laakiin iminka aad moodo inay shacabku iyo isku xir uu ka jira dhanka dowladda soomaaliya iyo dhanka dowladda dalkani kenya saraakiisha ayaa sidaas inoo sheegay dhowaan kenya waxay sheegtay inay derbi ka dhisi doonto xuduudka haddaba dadka ku nool dhulkaasi sidey u arkaan arrintaas haddii aad dabcan kala sheekaysatay
dabcan derbiga waa waxyaalaha dadku ay weydiinayaan oo ay inta badan isla dhex marayaan tusaale ahaan haddaad fiiriso deegaanka haluuqo deegaanka siyaay la dhaho iyo kulbiyo oo kale intay isku jiraan waa masaafo yar weeye oo in ka yar ilaa iyo boqol tilaabo iyo dadku weshay wada degan yihiin labadan degelama sidoo kale xarxaarka iyo dhobley sidoo kale labada diib sidoo kale mandera iyo beled xaawo sidoo kale marka waxaad moodaa in dadka labada dhinac degan ay yihiin dad soomaali ah marka waa su-aal badan ay isweydiinayaan waxayna kuu sheegayaan arrinkaas inaysa istageli karin waxa kale dadku aad ka wanac oga muujinaya waxa weeye derbigaas deegaanka mandera ka bilowday ee ciidamada n y s ta loo yaqaano dalkani kenya ay soo dhisayaan ay saameyn ku yeelan doonto keliya xoolodhaqatada inta badan reer guuraaga ee soomaaliya kenya usoo gudba halkan deegaanka hadda degelen baan ku suganahay dhankan soomaaliya ceel ayaa laga qodo waxaa ka qoday hay-adda adeeso loo yaqaano oo dalka soomaaliya ka shaqeyso dhanka kalena dowladda somaal goboleedka gaarisa countiga ceel ka qoday labada ceel waa isku muuqdaan dadku way wada cabayaan dadku waa way wada nool yihiin marka culeys fara badan ayay dadku ka sheeganayaan derbigaas haduu deegaanadan soo gaaro waa tahay dhegaystayaelkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed shire faarax oo khadka teleefonka iigu warramayey
kulan ay baarlamaanka soomaaliya ay ka lahaayeen sidii go-aan looga gaadhi lahaa mooshin ay dhowaan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaal ka soo gudbiyeen baarlamaanka maamul kumeelgaadhka ah ee jubba ayaa baaqday waryaheenna magaalada muqdisho xasan kaafe cabdiraxmaan qoyste ayaa inoo haya faahfaahin kulanka baarlamaanka ee maanta iyo sababta uu baaqday baarlamanka federaalka soomaaliya maanta kulan uu magaalada muqdisho ku yeeshay waxaa loo ballansanaa in mooshin loo qaado xaaladda baarlamanka maamulka jubba oo oray oo ay horey xildhibaano mooshin uga keeneen hase ahaatee intaan baarlamanku furmin ayaa waxaa xildhibaanada warqad ka timid xukuumadda soomaaliya ka hor akhriyey guddoomiyaha baarlamanka waxa ay xukuumaddu baarlamanka ka codsatay in dib loogu dhigo kulanka baarlamanka gaar ahaan arrinta ka dhanka ah mooshinka ka dhanka ah baarlamanka jubbaland hase yeeshee arrinkaasi waxaa diiday xildhibaanadii mooshinka ka helay qaar ka mid a waxaana guddoomiyuhu uu fasaxay in bal mooshinka la qaado hase ahaatee tiradii kooramka baarlamanka ku furmi lahaa ayaa yaraatay sidaa awgeed ayuu u baaqday mooshinkii waa tahay dhegaystayaelkaasina wuxuu ahaa wariyaha waryahayga v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haatana waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe uud iyo cabdicasiis cusmaan xuseen
wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan uu marti iigu yahay marti iigu yahay dhegeystayaasha markay maqlaan waxay markiiba filayaan fanaan ama koomikist qof kale ma aha waa cabdilcasiis oo barnaamijka markuu rabo isaga soo dhaca waata cabdilcasiis bal soo dhowo
iga qoslaysa markuu rabo isaga soo duldhaca dadka laakiin aan u sheega caashay barnaamijka anuu iskama soo duldhacee waan buuxinaya meelaha bannaan buuxi baa waa garta waa iska soo dhicistiinsama me waxaan buuxinaya saaxiibkay ibraahim daanduray oo safar yar oo gaaban ku baxay ayaa baxay dabeetan waxaa la yidhi cabdilcasiis ha buuxiyo markaa sidaasaa ayaan u buuxinayaa iskamaan soo duldhacin caashay waad mahadsantay laakiin aad igu soo dhaweysa barnaamijka waa taa warqadda ugu horreysa ma soo qabtaa warqadaha ay hor yaalla marka haddaan tanba ku bilaaboon anigu kaa xoogaba intaa ugu hor warqadda ugu horreysa warqadda ugu horreysa cashay waxay ka timid waxaa layidhi waa tahniyad aroos oo farxad leh waxaa dirayaa shukri cis cismaan baa cismaan baa lasoo qor markaa cismaan baan u qaadanaya shukri cismaan iyo xaawo cabdiqaadir iyo liibaan aadan xasan iyo xasan aadan xasan iyo bare xasan iyo isxaaq xasan iyo aadan cadow iyo nuurto aadan iyo cabdisalaan cali iyo aabe xasan macalin iyo hooye makaxaaj makoo isxaaq baa lasoo qoray iyo cabdinuur maxamed iyo xaaskiisa layidhi khadiijo iyo cabdirashiid yare iyo maryan sheekh iyo aamino sheekh iyo dejiyo sheekh iyo nafaxaad sheekh iyo waxaa la yidhi weriye weriye nasro cismaan iyo dhammaan asxaab kale waxay tahniyad u dirayaan arooskii aroosada layidhi maxamed xasan macalin iyo dahabe maxamed cismaan oo arooskoodu ka dhacay degmada mooyaale ee dalka kenya ducaduna waa v o a baa layidhi caashaye waa tahay waxaan ugu duceynaynaa in uu noqdo midkii barakooba wiil icaano gabar icaanana lagu kala helo warqadanna waxaa la yidhi marka ugu horeysa aad baan idiin salaamayaa cashucuud baa lagu soo koobay waa tahay fadlan hambalyadan ii siida waa tahay ibraahim nul maqan yahi malaha dareemeen waa tahay marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah sadiiq axmed gallixe iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi axmed gallixe xaaskiisa iyo caruurtiisa baashe axmed galliixe xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cilmi axmed galliixe xaaskiisa iyo caruurtiisa ibraahim axmed galliixe xaaskiisa iyo caruurtiisa waa dhammaan ilmo axmed galliixe xabiiba ku jirta iyo yuusuf iyo dhammaan caruurtooda iyo xaasaskooda iyo sidoo kale baa layidhi hooyo canab jaamac yuusuf iyo sucaad cabdi galliixe iyo odageeda iyo naciima cabdi galliixe iyo caruurteeda iyo axmed cabdi galliixe iyo caruurtiisa ugbaad cabdi galliixe iyo odageeda iyo sharmaarke cabdi galliixe iyo xaaskiisa iyo maxamed cabdulaahi galiixe iyo ugu dambeyntii sumaya cabdulaahi galiixe dhammaantood waxay hambalyo u dirayaan caruuska iyo caruusadda baa layidhi boqorka iyo boqoradahay waa khadar cabdulqaadir deeg carab iyo xaaskiisa faadumo maxamuud qowdhan oo toddobaadkii hore uu ka dhacay baa layidhi arooskooda dalka sacuudi arabiya gaar ahaan baa layidhi magaalada jidda ducada ku dara baa layidhi waata waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi mar hadduu ka dhacay waddanka sacuudi arabiya inuu noqdo midkii waara ee wanaagsanaada ubad kheyr qabana kala hela waa tahay caashay aniguna aamiin baan sii raacinayaa warqadan waxaa loo soo qoray sida warqadaha caadiga loo qoro kale magacyadii laysma magacyadu aad bay iskugu qasanyihin baan ka wada Iskuma caashay.
habaysna ad iskuma leedahay.
habaysna marka haddii aan magacyada qaarkood khaldado dhegeystayaasha waan ka cudur daaranaya waxaa la yidhi asxaabta waxaa la yidhi annagoo kale ah baa la yidhi helada iyo asxaabtooda waa aabe cabd aabe ibraahim xasan iyo hooye maymuun abuukar iyo aabe abuukar eh, sheekh yare iyo hooyo xaawo dhaale iyo hooyo ruqiye maxamuud iyo hooyo aamine macalin iyo ah, hooyo aamine macalin axmed iyo cabdilaahi ibraahim xasan iyo marwadiisa nimco sheekh xasan iyo caruurtooda la yidhi waxaa kaloo lasoo qoray siciid eh, ibraahim xasan iyo xakiimo ibraahim iyo deeqo ibraahim iyo dhammaan ilmo ibraahim oo dhan iyo dhammaan ilmo ibraahim oo dhan baa layidhi iyo asxaab aad u fara badan caashay magacyadoo dhan baa isku wada taxan marka waxaan ka baqanaya inaan isku wada khaldo marka waan waan waan ka tallaabsanaya halka dhammaan dadkan oo aad u fara badan waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan ambal magacii raadiyey haddaba labadii qof ay saarooseeyey waxaa la yidhaahdeen waxay yidhaahdeen dhammaan dadkan oo daafaha dunida ku nool waxay tahniyad aroosa hawada u marinayaan arooska cabdiraxmaan ibraahim xasan iyo sacdiye abuukar sheekh axmed oo ku aqalgalaa layidhi waddanka soomaaliya gaar ahaan degmada galcad ee gobolka cawl baa layidhi waxaan leenahay noqda kuwii isku waara eebana uu ubad kheyr qaba kala siiyo annaguna aamiin baanu leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya intaadan soo qaban heesta ugu horeysa abdicasiiso warqad gaaban oo si qurux badan hadda qurux badan loo soo qoray aan ka gaarsiiyo waxaa halkan tahaniyad dhalasho ah ka diraya baa layidhi dhammaan dadka kale ah ee cabdulqaadir ciise oo ku magac dheer baa layidhi nabadoonka iyo ibraahim cali shariif waxuu ku magac dheer yahay ibra maxamed nuur cali waxuu ku magac dheer yahay maxamed nuur iyo maxamed axmed yuusuf waxa uu isna ku magac dheer yahay baa la yidhi maxamed yare iyo fahan xasan shariif waxa ay ku magac dheer tahay fahmo iyo sidoo kale sacdiye aadan shariif iyo barwaaqo aadan shariif iyo safiye jaamac yuusuf iyo cali yuusuf diini iyo ugu dambeyntii mukhtaar jaamac yuusuf iyo sheekh cabdiqani sheekh saciid garaad cali dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa layidhi magaalada muqdisho iyo hargeysa waxaanay tahni dhalasho u dirayaan shariif aadan shariif iyo xaaskiisa juweeriyo jaamac yuusuf oo wiilugu dhashay taariikhdu markay ahayd sagaaliyo tobankii bishan aan ku jirnay may ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka magaalada gabiley baa layidhi ee xarunta gobolka saaxil wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi muscab shariif aadan waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaar aamiintan ku daray aniguna waa tahay caashay waxaan soo qabanayaa heesta ugu horreysa barnaamijka fanaanadda saynab cigaan inoo hayaa codkeeda macaan heestuna waa nagu beegan lahayo
Thank you.
intaasaan ku dhaafno codka macaan ee fanaanada saynab ciige maxamed heese kale war wanaagsanna dhegeystayaasha dabcan waanu usoo wadnaa cabdicasiisow laakiin haddaan soo qabto mid ka mid waraaqaha inoo harsan waa warqad hambalyo aroosa waxaana diraya abe maxamuud qowdhan iyo hooyo xaali malow cawaale iyo axmed maxamuud qowdhan iyo saada maxamuud qowdhan sihaam maxamuud qowdhan ismaaciil maxamuud qowdhan iyo cawaale maxamuud qowdhan xamda maxamuud qowdhan dadkaas waxay hambalyo u dirayaan waa intaanan gaarin dadka hambalyada u dirayaan waxaa kaloo warqada ku jira aabe axmed aadan hooyo maryan axmed fawsiya axmed aadan shukri axmed aadan luul axmed aadan ibraahim axmed aadan caadil axmed aadan iyo amiin axmed aadan iyo maajim axmed aadan dhammaantood waxay hambaliya u dirayaan caruuska iyo caruusadda bay yidhaahdeen boqorka iyo boqoradda khadar cabdulqaadir dheega carab iyo xaaskiisa baa layidhi faadumo maxamuud qowdhan oo toddobaadkii hore arooskooda uu ka dhacay waddanka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada jidda ducada waxay yidhaahdeen waxaanu ka codsanaynaa daadihiyaasha barnaamijka waa tahay waxaan ugu duceynaynaa arooska dhex maray khadar cabdulqaadir dheeg carab iyo faadumo maxamed qowdhan in uu noqdo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin warqad tahniyada aroosan caashay gacanta ku hayaa waxay ka timid nuurdiin xareed cismaan iyo waxaa layidhi faysal cabdiraxmaan cabdilaahi iyo rooble axmed digaale iyo sulaymaan cabdi aadan iyo abuukar ciile cismaan iyo sheekh xuseen mursal ibraahim iyo rooble ilyaas ibraahim iyo cali cabdi raabi iyo cabdilaahi ciise cumar iyo sulaymaan suraaqa cumar baa layidhi iyo ugu dambeyn maxamed taajir xaaji dhammaan dadkan waxay joogaan soomaaliya waxay taaniyad u dirayaan cabdikariin amiin maxamed iyo marwadiisa layidhi riyaaq xalane ibraahim oo ku aqalgalay magaalada boosaaso allaha ka dhigo kuwii isku nagaada ubad khayr qabana eeba kala siiyaa layidhi annaguna aamiin ayaanu leenahay aniguna amiinta kale aan ku daraya salaan kadib baa layidhi waxaa hambalyo diraya aabe aadan ibraahim cabaase iyo hooyo gaasir awjaamac bookhi eedo maryan ibraahim cabaase iyo eedo faadumo ibraahim cabaasi iyo eedo xaliimo ceelaabe ciga iyo axmed aadan ibraahim iyo nimcaan aadan ibraahim wahiib daa'uud ibraahim iyo cabdiraxiim wahiib daa'uud mustafe xasan cabdulaahi iyo abtiyo baa layidhi cabdulaahi jaamac bookh iyo caruurtiisa ilmo aw xuseen cabaase iyo xaasaskooda iyo caruurtooda oo dhan baa layidhi iyo sidoo kale ilmo cali cabaase iyo xaaskooda iyo caruurtooda waa xaasaskooda iyo caruurtooda iyo sidoo kale ilmo maxamuud cabaase iyo xaasaskooda iyo caruurtooda iyo sidoo kale ilmo guhaad iyo xaasaskooda iyo caruurtooda dhammaantood iyagoo isku duuban baa layidhi kalena jooga somalilan jabuuti holland iyo canada waxay hambaliyo iyo bogaadin iyo ducaba u dirayaan baa layidhi way hawada u marinayaan meherka dhex maray lamaanaha iscalmada bay yidhaahdeen waa boqorka iyo boqoradda hee waa almis yaasiin xasan iyo deeqa axmed ismaaciil bookh meherkooda waxa uu ka dhacay afar iyo tobankii bishan may ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka caasimada dalka jabuuti ee jabuuti waxaanay leeyihiin aqalgalkiina ku gaara bashbash iyo barwaaqo guurkiina guur nagi gurigiina guri wacan guulle lagama waayo gobanimo ku aqalgala aamiin baan ku daraya iyagaa aamiintana soo raacsaday anna mid baan ku daraya waa taana waan ugu sii kabayaa aamiin baan leeyahay caashay warqadan intaanad heesta kale inoo soo qaban waxay naga soo gaadhay waxaa layidhi waan idin salaamay v o dhammaantiin salaan kadib annagoo ah baa layidhi bahda reer maxamed salaad xiirey waxaan halkan tahniyad qaaliya uga dirinaa bay yidhahdeen ifraax cabdi salaad iyo cabdi naasir oo ku aqalgalaalaya degmada matabaan waxaan leenahay aroos wacan iyo ubad wanaagsan ayaan idiin rajeyna waa warqadii ugu fiicnayd ugu yarayd keliya qoys keliya soo diray waynay soo koobeen warqadooduna way caddayd waan waan idin salaamayna waanad mahadsantihiin waa ta waxaan u gartay cabdicaiso inaad u baaqayso inta kale ood Inta kale, leedahay in- waraaqaha soo qurxiya haddaan siday- rabtaan in Haa.
sida ugu wanaagsan ooyda laydinku weliba ay soo yareeyaan xitaa waxaan xasuustaa allah u naxariistay axmed maxamed b b c da u shaqayn jiray wuxuu dhihi jiray haddii qoraalka uu leexleexdo carabkana wuu leexleexdaa Hadda- hadda tii baad maraqaati ka Absolutely, kacday caashay waa tahay heestaan soo qabanayo waa heestaan kudhageedu yahay haybad waxaa ku luqaynaysa fanaanada hodan cabdiraxmaan
habeenkii waa tahay fanaanada hodan cabdiraxmaan waan salaamaynaa iyadiiyo xaajigeedaba weliba heesahay ku luuqaysa caashi anigoo heesta amoore layidhaahdo markaan maqlo mataqaanaa waan jiri dhacoodaa heesahaasi aad baan u jecelabariga dhexaan gaara waa hagaag warqadihii baan ku noqonna caashay warqad qurux badan ayaa waxay naga soo gaadhay waxaa lagu bilaabay bismillahi raxmaan raxiim ugu horrayn v o edaan salaamayna bay yidhahdeen waan idinka qaadnay salaantaas dhammaan annagoo kalaah bay yidhaahdeen ilmo ciise samatar faarax oo kalaah baa layidhi maxamed iyo axmed iyo cabdilaahi iyo samatar iyo cabdijabaar iyo faadumo iyo bahja iyo nadiira iyo maryan iyo umum uma aymo uma ayma lasoo qoray marka umu ayman u qaatay waana siday u qoran tahay dhammaantood waxay tahniyad u dirayaan waxay yidhaahdeen maxamuud ciise samatar iyo marwadiisa safiya layidhi oo habeenka khamiista afar iyo tobankii bisha tolow ma wiiggii hore caashoy waxaan umalaynaa afar iyo tobankii bishan may baan u malaynaya inay tahay ama dee bil hore inay tahay kolley warqadda sida ku qoran khamiista afar iyo tobankii bishaa layidhi gabarh baa ugu dhalatay magaalada garoowe gabadhaasi waxaanu leenahay yidhaahdeen adeero iyo eddo soo barbaar annaguna gabadhaas yar waxaanu leenahay ha noqoto tii dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda warqad qurux badan ayana cabdicasiis oo markana gacanta ku haya inkastoo qurux badan tahay haddana qoraalka iyo asxaabta ku qoran waa lasoo dheeriyey laakiin quruxda ay u qorantaan ugu dulqaadanaya waxay naga soo gaartay cabdulqaadir cabdulaahi mursal iyo mustaqiim maxamuud maxamed iyo doctor cabdulqaadir cabdulaahi cumar doctor insi buu ku magac dheeryahay iyo sacdiye maxamed tuur yare xasan cabdiraxmaan sheekh deeqa shariif cali amiir xasan abukar cabdiraxmaan muxiyidiin cumar cabdulaahi cumar faarax waa cabdulaahi cusmaan afrax iyo zamzam cabdulaahi maxamuud iyo cabdisalaan xasan cusmaan saadaq cabdi cadaawe iyo sidoo kalena steexo cusmaan jaamac doctor cali xaaji aadan madiino shire maxamed iyo muno cabdulaahi cali doctor cabdulaahi maxamed raage waxauu ku magac dheeryahay sharma arke iyo sidoo kale samiiro xaashi cadaani iyo xaawe yuusuf cariif iyo mascuud xasan afrax iyo ugu dambeyntii waa qofka ugu dambeeyey warqadan ku qoran waa xuseen cabdulle qaanso waxauu ku magac dheeryahay xaaji iyo dhammaan baa layidhi maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka baxnaano xaguu ku yaallaa hade waa tahay meelaad ku taashaba waxay tahaniyad u dirayaan doctor cabdulaahi ibraahim sheekh axmed oo ku magac dheer daryeel iyo nuurto cabdilfataax sheekh cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan meey sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey baa layidhi wiilkaasi axmed cabdulaahi ibraahim soo barbaar ayay leeyihiin annaguna waxaa bali ducada waa daandure iyo caashucuud waa tahay daandure cabdicasiisa ka wakiila anigan aniga oo iska wakiila mar haddaan miiskii fadhiyo waxaan ugu duceynayaa axmed cabdulaahi inuu soo barbaaro oo uu soo weynaado uu noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara caashay waxaan inoo soo qabanaya hees macaan oo ay ku luuqaynayaan fanaaniinta hibe maxamed hudoon iyo cabdi maxamed heestuna waxaa la yidhahdaa waan kugu xamdiyey
xidigii haweenkee xamranay timaaye xisaabi ilaahay dhabanada xajaay xidigii haweenkee xamranay timaaye xisaabli ilaahay dhabanada xajaay indhahaa kuxadayo markaan xeelad dhowraba waan xiisa bururaa indhahaa kuxadayo markaan xeelad dhowraba waan xiisa bururaa malaa'igo xaqaaniyaa kama xadiine quruxdii malaa'igo xaqaaniyaa kama xadiine quruxdii xubna kuu saameeyo haye kuu abuure maisu xilan karaynaa xubna kuu saameeyo haye kuu abuure maisu xilan karaynaa
dayaxaan hayaabiyo xuub kalaba qarino haddii la dhammeeyo xidigaha dhex joogo dayaxaan hayaabiyo xuub kalaba qarino haddii la dhammeeyo xidigaha dhex joogo raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn kii lagu xurmeeyo raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn kii lagu xurmeeyo xillidhaha habeenkii naftu kula xayaado xillidhaha habeenkii naftu kula xayaado waxaad xera ku leedahay xididada wadnaha oo waan kugu xamdiyayaa ah waxaad xera ku leedahay xididada wadnaha oo waan kugu xamdiyayaa
sida xuurar cayntiyo xaramkii udgoona nuurigu xerayso qalbigayga xadhe sida xuurar cayntiyo xaramkii udgoona nuurigu xerayso qalbigayga xadhe xagagaanu ciiro jacayl bay xambaaro ii kaa xidhxidhaye xagagaanu ciiro jacayl bay xambaaro ii kaa xidhxidhaye malaa'igo xaqaaniyaa kama xadine quruxdii malaa'igo xaqaaniyaa kama xadine quruxdii xubna kuu sameeyo haye kuu abuure maisu xilan karaynaa xubna kuu sameeyo haye kuu abuure maisu xilan karaynaa
xariirtii adduunke ifka lagu xurmeeye qaad laga abuure uur lagu
tahay heestaasi iyo codadka baxsan ee labada fanaan cabdi maxamed iyo hibe maxamed intaasaanu ku dhaafno waraaqihii ayaa toddobaadkan ciidaas ka badan hase ahaatee bal inta aanu ka gaarno ayaan akhrin doonaa toddobaadkan wixii naga harana toddobaadyadu ma dhammaadaan haddii alla nagu sima toddobaadyada soo socdaan u akhrin doonaa warqadanna waxay ka timid waxaa halkan ka salaamaynaa baa layidhi ibraahim daandure iyo caashe ibraahim waa tahay meesha uu joogo idinkaga qaaday cabdicasiisna mid gaar anaa siinaya waxaan tahaniyad aroos u diraynaa baa layidhi annagoo kale ah waxay kale yihiin aabe yacquub yarow abikar iyo aabe yuusuf cilmi xasan hooyo muumino dhicisow maxamuud hooyo xaawo aadan cismaan doctor mustafa yuusuf nuur iyo cabdulle yacquub yarow xasan yacquub yarow cabdulqaadir cumar carabe iyo fartuuna maxamuud faarax iyo shamse diiriye iyo hodan cali diiriye iyo maxamuud aadan cismaan iyo maxamuud axmed diine iyo mustafa cabdaay xuseen iyo cumar xuube ibraahim iyo dhammaan bay yidhahdeen shaqaalaha shirkadda hormuud ee degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxay dhammaantood tahaniyadaasi u dirayaan bay yidhaahdeen inag annaga oo kala joogna maraykanka norway sweden finland degmada jalalaqsi iyo degmada bay yidhaahdeen show ee gobolka hiiraan arooska muuse yacquub yarow buube iyo aroosada kaaho yuusuf cilmi oo sideed iyo tobankii bishan may ee sanadka laba kun shan iyo toban ku aqalgalay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaan leenahay bay yidhahdeen gurigiina guri nagi guurkiinana guur khayr leh guulow ka yeel aamiin uun raacne waa tahay aamiin baan u raacinaya caashay warqadda anigu aan markan gacanta ku haya waxay ka timid hooyo shooco jaamac xeerse iyo cadar dubad sharmaarke iyo sahre cabdi iyo maxamed faarax iyo xaaskiisa layidhi iyo xuseen cabdisamad iyo yuusuf cismaan ayow xuseen iyo yuusuf iyo xaasaskooda lasoo raaciyey iyo siciid suge iyo dhammaan asxaab aad u fara badan oo kala joogaa layidhi dalka iyo dibaddiisaba waxay tahniyad kaliya laaba oo gaarsiinayaan aabe cabdilaahi dubad sharmaarke iyo hooyo wardi macalin maxamed oo gabadhi ugu dhalatay magaalada beled xaawo gaar ahaan xaafad kuleejada layidhi taariikhdu markay ahayd bishan may sideed iyo tobankeedii gabadhaasi waxaa loo bixiyey adna adna yarayey soo weynow soo barbaartii noqo waxaad noqotaa tii eebba uu ka dhigo mid wanaagsan oo hooyo iyo aabba caawisa dadkana caawisa diintana caawisa waa taa aniguna aamin ayaan u raacinayaa warqadanna waxay ka timid waa tahaniyad waxaana diraya dadka kale ah aabe aadan shidane iyo hooyo xaawo fiile farac cabde iyo hooyo raaxo xasan diine iyo hodan aadan shidane ayaan aadan shidane cabdi nuur aadan shidane iyo sayid cali aadan shidane iyo habaryar faadumo fiile farac cabde iyo habaryar naseexo fiile iyo habaryar naciimo fiile baa la yiri iyo habaryar xaliimo fiile iyo habaryar deeqo fiile iyo habaryar nasteexo waa habaryar nasro fiile waxay ku magac dheer tahay mudan maxamuud iyo abti maxamed fiile faracade iyo ugu dambeyntii abti nuur fiile oo ku magac dheer nuur okey iyo xidiga yuusuf cali maxamed xasan jaamac wuxuu ku magac dheer yahay master trabi dhammaan dadkan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahnay dhalasho oo farxad leh u dirayaan baa layidhi aabe cabdisalaan aadan shidane iyo hooye fardowsa cabdulaahi orey oo gabar ay gu dhalatay magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey gabadhaasi baa la yidhi ibtisaam cabdisalaan aadan ducada waa xaggiina soo weynow oo wanaagsanow tii la mahdiyo waalidkeedna wax tarta allaha kaa dhigaanu lena waa tahay caashay warqadana gacanta ku hayana waxaa hambalyo diraya layidhi maxamuud cabdilaahi cawad iyo marwadiisa caashe cali dalal iyo caruurtooda haboon maxamed cabdilaahi iyo hane maxamuud iyo cabdiraxmaan maxamuud iyo dhammaan reer sheekh cabdilaahi almanaare almanaara layidhi oo kale ah waa hooye cibaado ciise samatar iyo fuusiya cabdilaahi cawad iyo haashim cabdilaahi iyo caydarus cabdilaahi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sadiiq cabdilaahi iyo cumar cabdilaahi iyo cismaan cabdilaahi iyo cali cabdilaahi iyo maxamed cabdilaahi iyo cawo cawo cabdilaahi cawad baa layidhi umulkhayr cabdilaahi iyo balqiise cabdilaahi iyo dhammaan dadkan waxay hambaliyo iyo dad kaleba waxay hambaliyo u dirayaan ismaaciil cabdilaahi cawad iyo ikraan xuseen maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa taariikhdu markay ahayd bishan may afar iyo tobankeedii waxaanu leenahay arooskiinaasi ha noqdo kii aad ku waartaan gurigii waxaanu leenahay arooskiinaasi ha noqdo mid kheyr qaba gurigii aad ku waartaan ubad kheyr qabana eeba idinkala siiya amiin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan goor dhawaad akhrinaya cabdicasiisow waxaa lagu dalbanayay waa arooska dhex maray muuse yacquub yarow buube iyo aroosada kaaho waxay soo dalbadeen asxaabta tahniyada u diraysa heestaal ku dhageedu yahay aroos ee uu ku luqeeyo fanaanka ay ku luqeyso fanaanada nimcayaasina sa ahaatee ma hayno waxaan ugu bedeli lahaa hees waxaan ugu bedelaynaa oo khatara weliba dee aroos bay dalbadeen laakiin halkan ninka la yidhaahdo aweys khamiis iyo aamin camaari waxay leeyihiin gooskaad iga gaartay bal heestii aroose la dalbaday waxaan ugu bedelay heestaasi gooska ka hadlaysa gooskaad iga gaartay gooskaad iga gaartay aan waa ku gaclooday guuraan rabaaye gaabsi kaama doone gooskaad iga gaartay aan waa ku gaclooday guuraan rabaaye gaabsi kaama doone garabkii gurigee imaaday waa kula guuraa garabkii gurigee imaaday waa kula guuraa guryiina keena waa kuula go'aaye geedkaa iga diiji wax kastoo gaclootaan guryiina keena garabkii gurigey maawe
waa tahay intaasi aanu ku dhaafno heesta gooskaad iga gaartay codadka labada fanaana weys khamiis iyo aamine camaari waraaqihii ugu dambeeyaanu soo gaarnay mid ayaaban gacanta ku waa tahay anna mid baan gacanta ku haya haddaan kaaga hormaro caasha intaanad adna taada akhrin dabeetana aanan barnaamijka soo gabagabayn waxaa la yidhi dhammaan reer faarax xuseen oo kale ah garaad faarax iyo xaaskiisa mustafa faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo faraax faarax xuseen iyo odaygeeda iyo carruurteeda iyo ubax faarax iyo farduus faarax iyo sabaad faarax iyo asma faarax iyo dhammaan caruurtooda iyo odayaashooda la yidhi iyo iid faarax iyo ridwaan faarax iyo xasan faarax iyo xamdo faarax dhammaan annagoo kala joognaa la yidhi maraykanka mozambique jabuuti somalilan waxaan tahaniyad kaliya laabo u diraynaa waa shabcaan shabcaan axmed cismaan iyo nuura cariif cigaal oo arooskooda ka dhacay magaalada hargeysa sidoo kale waxaan hambaliyo u diraynaa baa la yidhi malahade waa dhabal waa waa hambaliyo dhabal ah khadar baashe maxamed iyo kaynuun maxamed cabdi waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana ee bahaydinkala sii marka laba aroos ayaa tahniye dadkani ay u dirayaan wayna ka faa'iidaysteen fursadda waxaan filayaa labada aroos bayn aad dee ay idin maqleen aroosyadaasna waxaan u rajaynaynaa inay isku waaraan waa dad qoraalka yaqaana waata warqadda dhinacayga ugu dambaysana waxa ay ka timid aabe cabdulqaadir dheeg carab iyo hooye asiye maxamed ibraahim iyo axmed cabdulqaadir dheeg iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo muno cabdulqaadir dheeg carab iyo maxamed cabdulqaadir dheeg carab iyo cumar cabdulqaadir dheeg carab khaalid cabdulqaadir dheeg carab waa dhammaan ilmo dheeg carab ibraahim iyo amalna way ku jiraan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan caruuska iyo caruusadda arooska iyo aroosadda baa layidhi boqorka iyo boqoradda waa tahay khadar cabdulqaadir dheeg carab iyo xaaskiisa faadimo maxamed qowdhan arooskoodu ka dhacay dalka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada jidda warqadan dhowr goor bay ugu soo noqotay waan u duceynaynaa waxaan leenahay arooskiina allah ka dhiga kii barakooba ubad khayr qaban lagu kala helo aamiin aamiin caasho iyo amiin baan leenahay dhammaan inta isguursatay iyo inta ubadka loo dhalayna waxaanu waanu u ducaynaynaa heesta ugu dambaysa ayaan soo qabanaya barnaamijka waa heestii doof waxaa ku luuqeynaya rabbi naxariistii janna labadooduba ha ka waraabiye magool iyo kuluc iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay ha gaadiidkana midaan dhicin oon dheeliya inan sii raaca gaadiidkana midaan dhicin gaadiidkana midaan dhicin dheeliyayni sii raac dhaqsameel walbowtaga
cabdicasiis iyo caasha waxay noo daadihinayeen barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxayna heestan aad maqlaysaana gebagaba u tahay idaacaddayadii galabnimo idinla socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen furayaan oo ismaaciil xuseen farjar waxaan idinkaga tegaynaa heestaas dhoof
dhoobnoole kulante hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo kulante hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
wadnaha galay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.